wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qaybka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dhiggiisa dalka kenya william ruuto oo kulan ku yeeshay magaalada beijing ee dalka shiinaha faahfaahino kasoo baxaya howlgallo ciidamada dowladda ay ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolka mudug mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo xildhibaano ka qeybgalay bandhigga buug uu qoray qareen sakariye oo xali lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed oo kulamo xasaasi ah ka wada magaalada nairobi ee dalka kenya saraakiisha ugu sarreysa etoobiya oo gaaray dhulka dowla deegaanka soomaalida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun afar iyo labaatan qodobadii aa maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu dor korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faah-faahsan aan ku bilaabanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhiggiisa dalka kenya william ruto kulan kula yeeshay magaalada beijing iyo dalka shiinaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaasi kulan duceed oo kula qaatay dhiggiisa dalka kenya magaalada beijing kaas oo ay kaga hadleen arrimo dhowra madaxweynaha ayaana kulankan gaarka ah la qaatay dhiggiisa kenya uu markaasi inta uu socday shir madaxeedka iskaashiga shiinaha iyo africa ee ka qabsoomay magaalada beijing labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay qeyb ka yihiin amniga isbeddelka cimilada iyo arrimaha gobolka waxayna si wada jira u adkeeyeen in la ilaaliyo xasiloonida iyo horumarinta gobolka taasoo ku xiran dhowrista madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka dariska ah iyo la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada madaxa shiinaha iyo afrika ayaa diiradda madasha shiinaha iyo afrika ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada ganacsiga dhaqaalaha amniga iyo horumarinta bulshada iyadoo oo laga arinsanayo kobcinta maalgashiga iyo mashaariicda horumarineed ee jamhuuriyadda shiinuhu ay ka fulinayaan qaaraddan afrika madaxweyneyaasha ayaa markaasi dhankooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa intuu ku sugan yahay madasha waxa uu la kulmay hogaamiyaasha iyo wakiilada sare ee dalalka afrika iyo shiinaha si loo dardargeliyo xiriirka diblomaasiyadeed iyo sidoo kale iskaashiga ay markaasi la leeyihiin dowladda soomaaliya dhanka kalena markaan haddii aan eegno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo xildhibaano ayaa ka qaybgalay bandhigga buug oo qoray qareen sakariye oo xalay markaasi lagu soo bandhigay magaalada muqdisho bandhigga buuggan ayaa xalay si markaasi habsamile kaga qabsoomay magaalada muqdisho iyadoo mas-uuliyiin dhowr ah oo ka tirsan dowladda federaalk iyo xildhibaano ay ka qaybgaleen ayaa waxa ay ku ammaaneen qareenka qoray buuggan ee sakariye inuu markaasi kusoo aaday waqti loo baahan yahay oo dadku ay u baahan yihiin inay wax ka bartaan sharciga waxayna sidoo kale ku ammaaneen doorkii markaama doorka uu ku leeyahay ama markaasi doonayo inuu kaga qayb qaato fahamka sharciga ou markaasi ku bandhigay buugga uu qoray waxaana markaasi mas-uuliyiintii ka qaybgalay bandhigga buugga ay tilmaameen in waqti muhiim ah uu kusoo aado bandhiggan isaguna uu door muhiima u ka qaatay
waxaan ku keenay arrintaas maalin dhoweed waxaa maxkamad lasoo taagay maxkamadaha ka mid a u malaynaya inay midda gobolka banaadir tahay qoys akoonadooda muddo lix bilooda labayo toban milyan oo dollar ay dhex martay qoyskaas in badan oo ka mid a inaysan ogeynay u badan tahay lacagtaas siay u maraysa waana sheegeen markaan dhegaysanayo qaar badan oo ka mid a aabbe ayaa yidhi soo sameeya akoonka wax dhex marana maba ogi way meeshaas waxay soo gelaysaa aljahlu bilqaanuun laysa bicudur ma ogeyn in akoonkeeda lacag argagixisa dhex marayso marto inuusa dembi yahay ma ogeyn qaanuunku markaa yeelayo marka haddaatay gudoomiye shuute wuxuu yidhi looyar ha la samaysto looyarna ha la samaysto qaanuunkana ha la barta iyada ruuxeed inta asaasiga ka ah inta asaasiga ka ah oo oo oo basica in laga in la barto aada muhiim u ah inuu qaanuunku marka hormarayo waxaa daliil weyn u ah doodaha socda oo waddanka ka socda iyo sida loo dhagaysto iyo siday dadku u xiiseynayaanba waa si fiican sida hadda guddoomiyuhu ka dhawaajiyey waddanka waxaan kusoo laabtay toddobiyo sagaashankii anoo haysta bajular shareeca oo qaanuun marka nin baa ila hadlay allah u naxariiste waa dhintay shaqsi ciigi hayal dhihi jire aabbahay saaxiib ayana wuxuu yidhi maxaad soo barato shareeca oo qaanuun aan soo barto waa igu qoslay marka wuxuu yidhi midaan qaraabo nahay oo jekoslovakia ka yimid jekoslovakia dad badan hadda ma yaqaanaana laba wadan oo kala degtay noqdeen mid walba goonihiis u taagan yahay jekoslovakia wuxuu kasoo bartoo yidhi criminology cilmiga dambi baarista waa yimid oo yidhi marka asoo wuxuu yidhi hotel tawfiiq ag fadhiya oo dee nin cilmi baaris soo baartay isu haysto cilmiga dambi baarista soo bartay aa nin aan nin soo dilo yidhi aa soo hormaro yidhi saa ugu dhuftay horsoo u rafta maarkiydu yidhi markaan ku dhuftaan aan ku dhufto horsoo u rafta maarkiydu yidhi hortiisoo maraa marka waa la laabtay waa tahriibo yidhi marka adigana inaad tahriibtaan malaynayo haddii caafimaadka la hagaajinayo haddii beeraha laga shaqaynayo haddii dawo laga hadlayo haddii ganacsi laga laga hadlayo wax aan sharci u baahnayn ma jiro waa sababta maalin walba golaha wasiirada shirarkooda khamiista aynugu aragno waxay meel mariyeen sharci hebel iyo sharci hebel iyo sharci hebel sharciyadaasi waxaa ka dhalanaya waajibaad waxaana ka dhalanaya xuquuqaad meesha ugu dambeyn laysla tegayaana waxa weeye waa garsoorka markaa haddii aada diyaariso shuruuc laakiin aada diyaarin weydo halkii dabaqi lahayd halkii lagu kala bixi lahaa macnaheedu waxay noqonaysaa wax waraaqa iskaga qoran markaa waxaan leeyahay ha la ogaado kaalinta uu garsoorku ku leeyahay dowladnimada iyo shuruucda aad samaysaan cidda dabaqaysaa in iyaga tahay sidaas darteed waxay u baahan tahay in la siiyo mudnaanta iyo muhiimadda ay leedahay waa ku waafaqsanahay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka garsoorka in la hagraday oo aan marna ilaa iyo lixdankii ilaa iyo hadda marna aan la siin mudnaantii u lahaa isla markaana kaalintii u lahaa aan la dhigin markaa golayaasha kala duwan ee dowladda waxaan leenahay garsoorku inaynu helno garsoor madax bannaan hufan bulshadana cadaalad loo eedeeyo qof kastuu danu yahay dukumentiyada sharci dukumenti sharci maxaa la yidhaahdaa waxaa halkaa ku jira sida doodaada aad ugu qancin kartid garsooraha ama cidda kaloo aad dooda iskula jirtaan sida xogta loo aruuriyo cilmi baaristii wixii loo baahnaay oo dhan ayaa halkaa ku jira marka qof waliba muhiim ayuu u yahay aniga runtii muhiim ugu yahay sababtoo ah haddaanan fieldigaas ku jirin waxaan xogtaasi waxay iga anfici kartaa marka ay dacwa igu timaado bay iga anfici kartaa ama waxay anfacaysaa ardada soomaaliyeed jaamacadaha iyo iyo dugsiyada ku jira hadda isdiyaarinaya marka buuggaasi muhiimad weyn uu leeyahay xog fiicana ku jirta ciddii doonaysa marka inay ka faa-iideysato waxaan waxaan dhihi lahaa waqti hala geliyo waa yar dheer yahay oo waa badan yahay buuggu waa yar ballaaran yahay marka laakiin waxaa ku waxaa ku qoran wax markaa dhex geshid aadan ka haraynin oo iskusii isku isku dhiidhiibi doono yani aad aada kuu fududaan doono inaad sii
dhanka kale markaan haddii aan eegno madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa safar shaqo ku jooga magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya wuxuuna halkaas kulan kula qaatay danjiraha dowladda faransa u fadhiya kenya iyo soomaaliya ee ambasador anod sigod madaxweyne laftagareen iyo danjiri anod ayaa kulankooda kaga wada hadlay taageerada mashaariicda horumarneed ee ka socda ammaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed iyo wax ka qabashada isbedelka cimilada oo dalka saameyn weyn ku yeelatay laftagareen oo maalmaha ku sugan magaalada nairobi ayaa wada kulamo uu la qaadanayo safiiro wakiilo ka tirsan beesha caalamka kuwo kula hadlay xaaladda soomaaliya gaar ahaan kuwa deegaanada koonfur galbeed daahda maamulka ama maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa safaro ku taga magaalada nairobi halkaasoo kulamo ay kula qaataan wakiilo ka tirsan beesha caalamka safiiro iyo madax kale kuwaasoo ay kala hadlaan xaaladaha maamuladooda ka jira dhanka kale markaan haddii aan eegno saraakiisha ugu sareysa ciidamada militariga etoobiya ayaa gaaray magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaaliya taliyaha guud ee ciidanka etoobiya berhenu jula iyo ku-xigeenkiisa genaraal abibo tesede ayaa gaaray garoonka diyaaradaha magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida taliyaashan ayaa waxaa garoonka jigjiga kusoo dhaweeyay madaxda ugu sareysa dowla deegaanka soomaalida uu ka mid yahay madaxweyne mustafa cagjar hogaanka nabadgelyada dayib axmed nuur iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xukuumadda deegaanka soomaalida sida la sheegay ama lagu sheegay warbaahinta ciidamada etoobiya taliyaashan ayaa waxaa imaanshahooda jigjigo lagu sheegay inay tahay si ay uga qayb qaataan xuska afartan iyo toddobaad ee aasaaska ciidamada taliska bariga etoobiya oo markii ugu horreysay jigjigo lagu qabanayo burhanu jula taliyaha guud ee ciidanka etoobiya ayaa sidoo kale xariga ka jiraya xarunta tababarada taliska ciidamada bariga etoobiya oo laga furayo xerada garabcase oo ku taala duleedka magaalada jigjiga imaanshaha taliyaasha uu sareysa ciidamada etoobiya ee jigjiga iyo weliba xuska ciidamada etoobiya ee jigjiga lagu qabanayo ayaa kusoo aadaya xilli ay kacsan tahay xiisada u dhexeysa etoobiya iyo soomaaliya iyadoo dhowaan ay madaxda ugu sareysa dowla deegaanka soomaalida ay sheegeen in mar walba ay garab taagan yihiin ciidamada etoobiya xerada tababarada ciidamada garab case oo ku taala duleedka magaalada jigjiga ayuu ka socdaa xusku iyadoo la sheegay in xusku uu socon doono ilaa iyo toddobada bishan oo ku beegan sabtida soo socota guud ahaan warkiisu waxaad kula socoteen raadi hadalsan waanaga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel